qiblada dheer baanu raacnay markaanu maraynay dhexda markaan maraynay gaari loo yaqaan kuwa jasarka oo qafilan oo bershor ku qafilan awaa markaan raadaysanayay waxba kama dhugan anagu waxaanu saga qaadanay gaari iska caadiy oo xogaa bershorka waan badnaa laakiin baryahan dambe kuwa kusoo noqday markaanu rabnay inaanu gallo wadada muxuu ahaa wadada xabsiga oo banorama ka baxda baabuurkii ila socday markaa ciidankuiisa rabaa yaro gudbay ogaa idhaafay markiiba waxaanu soo galay jeerada nagu soo galay baabuurkaas aan sheegayno xirxiran oo maarata qafilan xabad bayna nagu bilaabeen xabad bay nagu bilaabeen xabaduna waxay ku socota aniga baabuurkaan la socdo darawalka waa la segay anigana waa la segay nasiib wanaag laakiin waxba kumaana noqon dabama ciidamadii baa markaa la dagaalamay iyaga oo daafay anaguna daafacay waxaa markaas meesha ku dhaawa ku dhintay sidaan maqalo laba nin nin daawo ana waa qabanay markiiba ninkii daawo ahana waxaan u gudbinay jeelka waana loo gurbaday markiiba dhakhaatiir baan ugu waray